muddadaas ilaa haddii unu roogna ma ka mashquulsanaaytay hinsadii iyo aruuriyo la haytay walaahi iyo shaqadii ee wasaarad ahaan oo kaka aadan maamuladan koonfur galbeed inkastoo waqto ciriiriya iska jira shaqaalo badan anbaxaya wasaaradda tabartatiidanan isku yarta sidiyeeba may ka dadaa leeyihiin sidii una aruuri lahayn shaqaalihii walaagi haddii wasaaraduhu haysadaan iyo walaagi walaagi mushaar qaada u walaagi mushaaran qaadaan ee rajisugaa eh ee waxba ka dadaal ini aruuri bal koowaad may babanay shaqaalada shaqaalaha wasaarado koonfur galbeed oo una xogxanxanka aruurini intiyo haddii rabo min ahaa lama boqol toddobaatan iyo sagaal ama mushaara ha qaadeen ama aan qaadanay maka jiraan si gobolee kale shaqaalaha jiraan shaqaalaha dowladda oo eedka yacni in yar may ka dadaal leeyihiin sidii lankii shaqo weydiyow kii jaamacad kakooye kii jaamacad dugsi sarax gabahay kii dugsi dhex gabahay wasaaradda shaqada iyadadee walnin kooye ee dukumenti luudiyoorniisheene qasab waay walaagay uuna aruurino oo weydiina maydhaasa leegii wallankaala lahay ilaahay mii garab garab dadaalni ayridhaan badana adduunweynaha ka codsani inay shaqaalaha koonfur galbeed in shaqaaladan suudi wasaarooshi waayo una dhanba ma jirna in dhoordoog iyadoo saas ata haddana makarajo xumeeni inay una halna shaqaalaha marba mararnayn walanayn ballan qaade dad badana huulhaay guddi ma jira guddiga rayidka shaqaala la rabo shaqaalaha waraan nadiifo xaaji cabdulaahi alaaqyada gudoomiyaha ururka haweenka gobolka xildhibaanada sharafta leh bahda saxaafadda dhallinyarada iyo milan marti sharafta fanaaninta wayska islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii adkeeka maalin farxad eh waayo maalin shaqada laguna sadaawo laakiin sidii tieba sababo sheegay in ilaa uu la aasaasa maalintan oo kale bay hortay nimis warsoofeyle shaqadaas marka la sadaa oo farxad keeta maahayna weyn laga talagalay markii ugu horreyti la aasaasay shaqaalaha shaqaalweynaha adduunka way haytay kun sagaal boqol kun sideed boqol iyo sagaal iyo afartii weyna laga aasaasay waddankaas maraykanka ayaa xaflado ka dhikada jaray inta ka hor intaan diirna may leedahay duudantiya kale weelka talgalay shaqaalaha runtii sanadkii laha dhaafi iniyo bandhika waxqabadkii iyo horumaradii meelaha ka saayiyeen caalamka shaqaalaha waxay hayaan hal abuurada farsamo yaqaanada dadka meelaha technicianka ee hal abuurka laha yahay waqtigaas iyo way korgii jareen adduunyada intii la helna tiknoolajiyada iyo casriga farsamada gacanta la shaqeeyay jiray way ka bandhigi jireen wal alla walaagiyo sanadkii laha dhaafiyo hasuubiya oo horumar adduunyada kasaayideen iyo habadhigi jireen lama waynu ku hadal jarayhaa tacadiyada kadiyaao shaqaalaha iyadoo ku hadal jaray shaqaalaha ogtiin shaqaalaha qof shaqeeyo way xaqiiqayeen in marbadan kadiyaayo tacadi falinjeysida xadgudubyo kusuubiyaa way la aruuri jiray marka rikooryadii intii laha dhaafi sanadkaas walay dhacdooyin ee tacadi ee linjeysidii shaqaalahaas la aruuri jiray xaflado wasalaa ka bandhigi jiray way kaloo sheegi jiray sanadka haddana iyo hiigsi oo sheegi jireen shaqaalaha adduunka marka shaqaalahaas maraykanka oo aasaasi ku siiyo boqol sagaal iyo afartii laakiin xilliyadii dhexe asbedel aqooy may leedahay way la suubiyay shaqaalaha adduunka maalin qaramada midoobay astayti oo ka beegan geeg oo kale laakiin markaa dada fiirida australia way may leedahay xusaasee shaqaalishe maalintii shaqaalaha weynka ee dintaa first may of march ما سنتون كوريتا سنة سنتون كوريتا وبلا مارس يا حساس مريكا كي كندا الدولة المدينة ويروا حسايرا فرس سبتمبر فرس ماي اوف سبتمبر يوم سنتون كوريتا او سبتمبر سنة كاس حسايرا لكن جودها عرب كويس قوي اسقاطي inay kawda may la jawaabi maalam caalamiga ee shaqaalaha adduunka wayna fadahay geedka runtii iniga mikrofoonkan la siiyey dad badan oo shaqaale ah oo inin ku hadalaan heerarka shaqada iyo nooca shaqada iyo caqabado jaran in la ku hadalayo ahayti dhibaatooyinka laha mari tacadiyada iyo challengeska jara iyo walaasnoo lagu hadalo ahayti way fadaan fursadda loo istaagay geedka shaqaalaha soomaaliya guud ahaan gaar ahaan way dharaakin koonfur galbeed laakiin guud ahaan way dhanaa hambaliyo hambaliyo sidalka dhawaajiyey runtii way jireen dad badan oo aqoon-yahano eh jaamiciin ah kabahay maylaraagis shaqada wayna la dareernay in shaqaale badan oo ajnabi ah wadankan rooga oo maylaraagis ka shaqeeya ayaa meel qof soomaaliya oo koonfur galbeed qaladii awoodin ku shaqeeya Shaqo- shaqooyinka teknikada eh farsamada eh oo xoogan baahan oo unan kala qorna inay dad expert ee linsheega waran ku qobna meeragaawfta laakiin way fadaanee qof waa muwaadin ee koonfur galbeed ee shaqa uusa qabadu koro inaynan ogolaan inay somalileerahay usa la ajnabi ee qabo runtii way la yaabeen halkaan soomaaliga ee ama koonfur galbeed dhaladi inay lacag yar xataa isku ka shaqeyn karo qofkaan lagu gasheeri maqaaga layla fadaa janiga in shaqeynta la isku fada laakiin way fadaan inay mar walba wasaaradda xoog badan iska jeeysan inta kor wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha wasiirka iyo meelaraa mas-uulinta wasaaradda shaqada iyo agaasimisho way ka booqnay xafiisyo arrimo ay arag badan ku hadalnay wayna rajeeyeen inay walaasay walbadan qabad iyo rajeeyeen insha allah wayna leenaha shaqaalaha guud ahaan soomaaliya gaar ahaan koonfur galbeed waysin rajeeyeen horumar iyo barwaaqo iyo sanadkan sadasha ilaahay lana deersi kulunkan kulunka qayr badan ka faylo insha allah waan rajeeyay inuu mar jeeri doona insha allah iyadeeda maasantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
ee gudoomiyaha gobolka baay gudoomiyaha gobolka baay ee ururka haweenka wasiirada haweenka saxaafadda dhallinyarada iyo dhammaan martisharta ugu qayb galay kurunkun geeg weylare maalinta shaqaalaha adduunku eeda eda yeeri maalinta shaqaalaha adduunka iyadoo la xuso waxaan dadka inta ka fadhiinaa sababto ee shaqaalo badan ka shaqeeya magaalada rooga dad badan ka shaqaale eh shaqaaladaas oo leela wadaay geeyo farxadda leela qaybsadaan ama meel yar ay suntaha ka wada qaadanaan yoo dhansan dabaan degan maalinta shaqada iyo shaqaalaha adduunka wasaaradda shaqaalada shaqada iyo shaqaalaha adduunka oo furbeed amaha nage sababto ee wayba xusahay maalin eed muhiim eh ee shaqaalaha adduunka qof walba way waa waa waa baray shaqo eh shaqadiisa oo mansab sheegay ee khudbaday ka fadhiyay maadaama wasiirka shaqadii shaqaalaha ay fadhiyay gudoomiyaha gobolka dhan ay fadhiyay dad badan oo baa baatay oo wadanka
ساعدك هذا اللي ما يهلا Okay.
سكر هذا اللي اوكي بدي رسيدو بدي رسيدو كوري مو بيم فضايو بسم الله الرحمن الرحيم آه، ويبا اسكتي اني نعود كيسين ديرسي ما دام ميكروفون كما اللي راي وس وس علت قدره ما هي انا oo jaanis kan maalinta shaqa shaqaalaha adduunka aan geega ku faa'iideysado way barooge wasiirka shaqada iyo shaqaalaha dawlad goboleedka koonfur galbeed ee barasaabka gobolka baay iyo xildhibaano iyo wasiiro ku tirsan maamul goboleedka koonfur galbeed jaanis kan aan oo ku faa'iideysto may balaha oo baaqi hawada aan mariyay way barooge magaaladan baydhabo koonfur galbeed guud ahaan meero magaaladan baydhabo may barooge dad walhabaradii jaamaciyiin eh haddana baagamuunde oo derbiyay fadhiyaan oo aan shaqeeyahayna ee shaqana aan badan weydiiyahay waysan wayba fadaanay shaqada iyo shaqaalaha maadaama wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dowlad goboleedka koonfur galbeed iyadagee ku xusahayta barnaamijkan ee in la tixgelin gooni ee la siiya dadkaha kujeeda koonfur galbeed oo wala baraday jaamicyaha kubahi haddana derbiya fadhiyo baagamuundada ini mudnaanta koowad la siiya Gabadha waa salaameen odayaal dhaqanka ee dowladda koonfur galbeed Soomaaliya, golaha wasiirada dowladda koonfur galbeed, baarlamaanka ee dowladda koonfur galbeed, dhammaan dadka habuqeyb kale ee xafladan ay soo biyahay maalinta shaqaalada ee adduunka oo ka horreeya dhallinyarada, hooyooyinka, culimaawadeenka, ee dhammaan dadka xafladan habuqeyb kale, bahda saxaafadda, maysiga salaamay salaanta islaamka. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. بعد السلام ادي الى فرحتني كاتب اني انا اقول غير قادم حفلته قوي هاجاس في وزاره الشغل الشغاله او هدي قوي الشغاله دوله الموفر قبل الصار ادي الى كما هدغا سد وراسيه هاجاس في هوله ان شاء الله تعالى ولما الهي هذا شيء كعسران عم فرانه in layn helo ummadoo deegaanada horjeedda dalka baalmuuda shaqooyin badan in layn helo iyo shaqayto insha Allah taala ya rabbu rajaya wali kale insha Allah taala ma naga iyo odayaal dhaqanka ee oyaana u qayb galay hurno oo badan deegaanada ku hayo ee naftiyo badan ku saaro sidii dhalinyaro badan shaqo leeyahay kala fadhiyo hoolaas naftiyo iyada u shaqeeyo waligaa iyada ma sitay ee وفضلهم يعني وقبلوا ولها قبلوا قبلوا قبلوا وعلى الشغالة دوك دولة دوكيك تولها أما أمد الإسلام كميلو بيولا أما أمد الصومالية قارها أمد كفر كدولة لها قبلوا إن شاء الله سنتون سنتين ولين رجعنا إلى هذه شيء يوم تلو خير يسير لو كبر واحد بدين شغالة هنتو بدين ينون هدير eedeeda aqaasatay xafladan ee frontisensi wada doonta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh